لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii kitaabu lkabaa'ir lilxaafid dahabi waxaana soo gaarnay kabiirada afartan iyo saddexayd ah oo qaadicu raxim qaraabogoysnimada wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man axabba qofkii jeclaada an yubsada in loo fidiyo lahu asaga fii risqii risaaqadiisa oo risqiga ilaahay u waasiciyo wayunsaca lahu loona dibdhigo fii aharihi raadkiisa oo cimrigiisa iyo ajalkiisa la dheereeyo falyasil ha xidhiiriyo raximahu qaraabadiisa ha xidhiiriyo muttafaqun calayh marka xadiiska nabiga wuxuu leeyahay sala allahu calayh wasalam qofkii raba in ilaahay risqiga u waasciyo cimrigana u dheereeyo qaraabadiisa ha xidhiiriyo risqigaa la waasicin laba macno lagu fasira macnaha daahirka waxa weeye in risqiga ilaahay u badinayo maalkiisa ilaahay badinayo si xisan oo loo jeedaba imaam nawowi raximah llahu tacaala muslimka sharxiisa sidaas wuu yidhi culamo badan oo kale sidaasay sheegaan macno labaadaa jira culammada gabal sheegan oo ah ilaahay inuu barakeeyo imaam nawowina asna waa ku sheegay sharx ilaahay weynaa maalkiisa inuu barakeeyo oo waxa weya barako u geliyo inta yaru xataa haysto marka labadaba alla ynu iskula iskugu daraana baciid ma aha cimriga ilaahay inuu u dibdhigo waxa weeye maxaa loola jeedaa isna laba macno ayuu ku soo naqliyey imaamu nawowi raximahullah laba macno culummada ka soo naqliyey ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala cimrigiisa inuu u barakeeyo waa macnaha hore ilaahay qofka cimrigiisii u barakayn oo cimriga ilaahay siiyey ayuu uga faa'iidaysan waxa weeyaan si oo aan qofka kale uga faa'iidaysayn oo waxa weeyaan daacaadkii iyuu uga faa'iidaysan wuxuu ku qabsan qof oo intaas shan jibaarkeed ama laba jibaarkeed cimriday waxaysan ku qabsan marka daacaadkii alla waafajin wey daacaadkii iyo waqtiga yarkaahoo soo marta inuu ka faa'iidaysto cimriga alla u dibdhigin waa saas macno labaad oo macnaha daahirkaa ilaahay cimrigiisu dheerayn wey oo maalan waxaan tusaale haddii uu qaraabada xiriirid waayo maalan waxaa dhacda qofkan in la yidhaha lixdan sano ku dhiman hadduu xidhiiriyana afartana loogu darin laakiin macnahaas haddii la yidhaha wuxuu ka hor imaan oo aad moodaa inuu ka hor imaana qowlka alle fa idaa jaa ajaluhum dadka marka muddadii loo qabtay ay timaado laa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuun saacad dadku dib uma dhici karaan mana hormari karaan taas laakiin culummadu waxay isku waafajiyeen imaam nawowina waa ku sheegay muslimka sharxiise in la yidhaahdo waxa loo muujin malaa'igta sida u muuqata weeye sidaan oo malaa'igtii maalan waxaa la leeyahay ama looxulmaxfuudka ay ka arkayn qofkaanu haddii uu qaraabada xidhiiriyo wuxuu waxa weeyaan boqol sano ayuu gaari duu gooyana lixdanu ku dhiman sidaas waa sida malaa'igta u muuqata laakiin ilaahi weynaa wuxuu og yahay qofkan muddada uu ku dhiman oo inuu qaraabada xidhiiri doono oo uu cimriga dheer yeelo doono iyo inuu qaraabada goy doono cimriga gaabo kudhima ku dhimo doono alla waa kala ogyahay isaga laleeyahay waxa weya idaa jaa ajalhum laa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuuna taas weeye cilmigaas alle culimmaduna waxay taas u deliishadeen qowlka alle fii suurati racd alla yidhi yamxu llaahu maa yashaa wa yuhbitu ilaahay wuxuu doonuu sugaa wuxuu doonaa waa tiraa marka waa sidaas weeye masaladaasna kutubaha lagu aad loogu faahfaahiyey waxaa ka mid ah shaykhu marci karmi kitaabkiisa la dhaha irshaadu dhawi lcirfaan lima fi lcumri min aziyaadati wاnuqsaan shawkaanina kitaabka la dhaha tanbiihu اlafaadil calaa maa warada fi ziyaadati اlcumri wa nuqsaanihi min adalaa'il marka adiladaas culummadu waxay aada ugu daliishadeen in cumriga xaqiiq ahaan qofka qaraabada xidhiiriya ilahay ugu siyaadiyo xadiidkan macno kaloo aada u qiimo badan ayuu cadeeyey alcalaama cabdiraxmaan ibn naasir sicdi kitaabkiisa la dhaha bahjatu quluubi alabraar safxada boqol laba boqol konton iyo labo waxay tahay qofka marka uu bixinayo daacada oo maalan sadaquu bixin sadaqadaas ama daacada uu markaas qabanayana waxaa ilaahay ku ballan qaaday maslaxo adduun iyo mid aakhiro wuxuu niyeystay labadiiba alla inuu siiyo ikhlaaskiisa waxba u dhimi mia xayla labadaba alla wuxuu markuu ku ballan qaadayaba xikmadda ku jirta waxaa ka mid ah qofkaa nashiid inuu noqdo daacada u firfircoonaado oo maalan qofaa qaraabadii xidhiirin markuu qaraabada xidhiirina wuxuu niyeysanaa allah risqigana ha kuugu waasiciyo cimrigana ha kuugu dheereeyo jannana ha kugu siiyo qofkaas ikhlaaskiisi waxba iskama dhimin maxaa yeelay ikhlaasku awalba muxuu ahaa horta wuxuu ahaa camalka ilaahay dartiisa inaad ula jeedo soo maha hadda waxa uu risqiga ka rabo iyo waxa uu cimri dheeraynta ka rabo iyo waxa uu jannada ka rabo kulli waa alle isaga meel kale aaday qofkii marka qofkii meel kale ma aadin waa ikhlaaskii naftiisii wey marka ikhlaaskiisa iyo camalkiisa waxba u dhibi mayda masaladaas ayuu xadiiska ka qaatay oo uu ku caddeeyey qofkii marka daacadiiu samayn daacadaas markuu samaynayana wuxuu niyeysanaa alla inuu adduunkana ku siiyo wuxuu ku ballan qaaday aakhirana ku siiyo wuxuu ku ballan qaaday labadaba wuu leeyahay wuuna helaya insha allah wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam alraximu qaraabanimada mucallaqatun waa mid laga laalaadiyey bilcarshi carshiga qaraabanimada carshigay ka laalaadahay suranta taquulu waxay leedahay man wasalanii qofkii i xidhiiriya wasalahu llahu allaha xidhiiriyo qofkii i xidhiiriya allaha xidhiiriyo waman qadacanii qofkii igooyana qadacahu llahu allaha gooye allahna u ballanqaado alla waa ka yeela wa fii lafdi waxaa ku sugnaa yaquulu llah allaaba wuxuu leeyahay man wasalahaa qofkii qaraabada xidhiiriya wasaltu anna waan xidhiirin naxariistaydaan gaadhsiinayaa raxmadayda waman qadacahaa qofkii gooya qaraabadana batattuhu anna waan gooy batattuhu bimacnaa qadactuhu wey waa isku macna wa qaala allahu ilaahi wuxuu uhi tacaala allah sarreeye waaladiina dadka yanquduuna burinaaya ahd allahi ilaahay ballankiisa min bacdi miihaaqihi markii la adkeeyey ka gadaal ballanka ilaahay dadka burinaaya ballanka ilaahay inaad allaah caabudo oodan u shariig yeelin inaad nabiga raacdo oo aadan khilaafin inaad qaraabada xidhiirido oo aadan goyn kulli waa ballankii alle markaasuu alla yidhi waladiina dadka yanquduuna burinaaya cahd allaahi ballankii alle min bacdi miihaaqihi markii la adkeeyey ka gadaal oo wayaqdacuuna goynaya maa shaygii amarallaahu alla amray bihi shayga an yuusala in la xidhiiriyo oo qaraabanimadu ka mid tahay qaraabanimada allah amray in la xidhiiriyo markaas kadib dadka goynaya oo wayufsiduuna fasahaadinaya fil ardi dhulka korkiisana fasahaadinaya oo macaasi ku fasahaadinayo kufri ku fasahaadinaya dhiig muslim inuu ku daadiyo ku fasahaadinaya ulaa qaraabada inuu gooyo ku fasahaadinaya kulli waa fasaad fil ardi fasaad fil ardi haddaad maqasho waa dhulkoo macsi lagu faafiyo macsidana kufriga ugu weyn wayufsiduuna dadka fasaadina fil ardi dhulka korkiisa ulaa'ika kuwaas lasoo sheegay ee qaraabada gooya ee dhulka korkiisa macaasida ku samaynaya lahum waxaa u sugnaatay allacnatu naxariista alla inuu ka fogeeyo lacnad ayay leeyihiin iyo ilaahay naxariista inuu ka fogeeyo walahum waxaa kaloo u sugnaaday suu-u daari daar xun daarta xun waa jahanama ciyaadan billaah nacuudu billaahi min jahannam naarta jahanamay leeyihiin dadka waxa weeye qaraabada gooye dhulkana fasaadka ku faafiya wa qaala maxamed ibnu camar wuxuu yidhi can abi salamata wuxuu ka wariyey can abi hurayrata radia allaahu canhu ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi yaquulu llaahu alla wuxuu leeyahay tacaala alla waa sarreeyaahe ana aniga arraxmaan raxmaanaan ahay anugu anugu mid naxariis badanaan ahay wahiya qaraabanimaduna alraximu waa raxim man wasalahaa qofkii marka xidhiiriya wasaltu waan xidhiirin raxmadaydaan gaarsiin naxariistaydaan gaarsiin qofka qaraabada xidhiiriya waman qadacahaa qofkii gooyana qadactuhu anna waan goyn qaala alxaafidu dahabi wuxuu yidhi fa naquulu waxaan leenahay man qadaca qofka gooya raximahu qaraabadiisa alfuqaraa ee danyarta ah walxaal huwa isagu qaniyun uu waxaysto fa huwa kaasu muraadun waa midka loo jeedo midka loo jeedo laleeyahay allaa goyn allaa lacnaday naarta jahanamuu leeyahay kow waxaa soo gelaya qofka dhaqaalaha haysta ee qofka qaraabadiisa ah ee faqiirka ah ee baahan goynaya kaasaa soo gelaya oo loo jeedaa walaabudda waa laga maarmaan kaas in loo jeedaa wakadaa waxaa la mid ah man qadacahum qofkii gooyo biljafaa'i qalalnaan ku gooyo waxaa la mid ayuusanba dhaqaalo gooniya ma ahan inuu kanuna faqiir yahay kanuna dhaqaalo haysto qaraabadiisiyuu goyn mid kaba dhaqaalo badanoo dhaqaale uga baahnayn ama la dhaqaalo eg midka gooya ee si qallafsan ula dhaqma ee raxmadda iyo bashaashada iyo furfurnaanta aan lagu hayn asna waa qaraabogoy faqiir baa ha ahaado faqiirka laftirkiisu hadduu qofkii kaleeto qaraabadiisa ahaa oo waxa weeyaan gooyo oo si qallafsan ula dhaqmo asna waa qaraabogoy wuxuu yidhi wa kadaalika sidaasoo kale waxaa ah man qadacahum qofkii qaraabadiisa ku gooyo biljafaa'i angegnaan walihmaal inuu iskaba ihmaaliyaba ma wax uba tirsanaba maba qiimaynayaba maba la xidhiiraba maba moodid inay isyaqaaniinba kaasuna waa la mid wal xamaqi dabaalnimada qofka kula dhaqma qofka dabaalnimada kula dhaqma oo waxa weeyaan isla weynida iyo waxa weeyaan salaad la-aanta iyo yasida iyo qofka kula dhaqmaa waa qaraabogoy isna qofka haro dhaqaala hadduusan xataa kaaga baahnayn oo xataa uu kaa dhaqaalo badan yahay waxa weeyaan inaad salaanto furfurnaan wixii uu markaas kaaga baahdo xidhiir iyo gacanqabasho kale aad ula taagan tahay waxa weya taasaa la rabaa qaala nabiy marka waxa weya jafaaga waa qalalnaanta qofka angegan oo qallafsan ihmaalkana inuu iskaba macno tirado asaga dhanba uusan xisaabsanba xamaqa waa dabaalnimada inuu kula dhaqmo iyo waxaan u qalmin iyo sida iyo waxa la midka ah qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam bulluu qooye arxaamakum qaraabadiinna walow bisalaami salaamba allah ka dhigay ku qooyi qaraabada goynteedi waxaa laga dhigay kulayl xidhiirinteediina mid biyo lagu shubay war qaraabadiinna salaamtaba allah ka dhigay qooya oo waxa weya salaama booqda u weji furfurnaada ma ahan inaad hanti u diiddo keliya goyntu alkabiiratu raabicatu walarbacuun kabiirada afartan iyo afrayda almusawiru waa qofka wax sawira fi hiyaabi dharka wax ku sawira walxiitaani derbiga wax ku sawira wa naxwi daalika iyo wixii la mid kabiirada afartan iyo afrayda waa dadka wax sawira tiro badana waxaa dhacda qof ka badbaadaa inuu faraku-tiris yahay qof walbaaba mobail oo camera lahu sitaa maalin kasta inuu wax sawiraa dhacda bal dhegayso waxaad abaal u leedahay haddaad wax sawirtay weliba waxaa la yaab leh xaafidu dahabi ilaahay jannada ha ku abaal mariyee alfaada uu kow ka bilaabay musawirku waa labo mid hoos leh oo jurmi leh oo geedaha la qoray dhagxaanta la qoray kuwaas maba ku soo qaadan baabkii kuwa oo ah waxa weeyaan maryaha lagu sawiro ama derbiyaalka lagu sawiro kuwaas uu ka bilaabay isagoo ku tusaya musawir waa musawir ama derbi ku sawir ama mara ku sawir ama geed la qoray iyo dhagax la qoray ka dhig waa isku mid musawir waa musawiru nabi maxamed ee nebi maxamed laba musawir ma sheegin salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo midna xalaal yahay midna xaaraam yahay marka mobaylkaaga aad garatid xukunkiisii dhegayso adilada nabi maxamed sala allahu calay wasalam ka sugnaatay qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man sawara qofkii sawira suuratan suurad qofkii sawira muuqaal kullifa waa lagu kallifaa an yanfuqa inuu ku afuufo fiihaa suuradda dhexdeeda arruuxa naf inuu geliyo walaysa binaafiqin asna mid geli kara ma aha qofka musawir musawira cadaabka inta la geliyaa laydhaha markaa waxaa lagaa bixin markaad nafgelido soo adugu waxaan ma sawirin soo adugood ilaahay iskuma ekaysiin waxaa lagaa rabaa cadaabka aad ka dhexdeeda nafgeli weligiisna aan nafgelinba asna cadaabka saas ugu jira asna cadaabka nuucaas ugu jiri xaafid ibnu xajar alasqalaani fatxulbaariga mujaladka tobnaad safxada afar boqol sideetan iyo saddex wuxuu yidhi wainama alqasdu waxa weya wuxuu yidhi qaala alkirmaaniy daahiru annahu min takliifi maa laa yudaac walaysa kadalika loolama jeedu yidhi qofkan in ilaahay ku addoonsado wuxuusan awoodin wainama alqasdu duulu tacdiibihi wa idhaaru cajzihi camaa kaana tacadaahu wa mubaalaqatuhu wa mubaalaqatun fii tawbiikihi waxaa loola jeedaa cadaabkiisu inuu dheeraad doono in waxa weeyaan doqonnimadiisa iyo tabardarradiisa la muujiyo saasaa loola jeeda cadaabkaa la gelin waxaa la leeyahay cadaabka waxaa lagaa bixin markaad nafgelido cadaabkan inuu dheeraadaa la rabaa cadaabkan inuu dheeraado tabardarradiisana la tuso allah wax abuurid lahaa asna alluu isku ekaysiiye marka sidaas weeye wa qaala nebiyu nebigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam ashaddu nnaasi dadka kan ugu adag cadaaban cadaab yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha almusawiruuna waa kuwa wax sira wa kuwa wax sawira maalinka qiyaamaha dadka la naarayo kuwa ugu naar adag waa kuwa wax sawira musawiriinta weeye yuqaalu waxaa la leeyahay lahum dadkii wax sawiri jiray axyu nooleeya maa khalaqtum waxaad abuurteen sow idinku waxaan ma abuurin musawirkaan waa hal waa qof waa ri waa wax nafle waa dameer waxaa naftale idinku sow ma abuurin waxa weeye idinkaala idinka rabaa naf inaad soo gelidaan nafgeliya alaley cadaab waxaad ka baxaydaan markaad nafgelidaan saasaa laley nafgeliya axyu maa khalaqtum saasa inta naarta loo geliyo amarka noocaaso axyu nooleeya amru tajiiz tacjiizaa la idhaha waa la caajis gelin waxaa la tusin inuusan tabar lahayn inuusan tabar lahayn ayaa la tusin wuu yidhi markuu xadiiskan muslim iyo bukhaari labadaba waa ku yaallaa imaam nawowi marka markuu sharxayay xadiiska raqamka waxa weya xadiiskan markuu sharxayay wuxuu yidhi wa haadihi alaxaadiiu sariixatu fii taxriimi taswiiri alxayawaan axaadiistan waxay tusaydaa oo ay ku caddahay xaaraamaynta la xaaraamtinimeeyey wax nafle in la sawiro wax nafle waxay rabaan ha aadee naf wax leh wax naf leh iyo weliba xaaraameyntaasu inay ad adag tahay laakiin geedaha iyo waxaan naf lahayn waxa weeyaan waa la sawiri karaa xaaraamna ma aha waana lagu shaqaysan karaa oo qofka maalan waxa weeyaan ku shaqaystoo derbiyada wax ku sawira waxa uu sawirayaa hadday yihiin waxaan naf lahayn saxan beriisuu sawirin xabad m moosuu sawirin waa u banaanta waa ku shaqaysan karaa dembina ma aha waxa uu sawira hadday yihiin waxaan naf lahayn laakiin wax naf leh inay xaaraan tahay kabiiro tahay weliba markaasu wuxuu yidhi weliba waa isku miduu yidhi culummada agarkoodu siday ku tageen geedaha in la sawiri karo geedaha khilaafkanu ka jira culummada agarkoodu waxay ku tageen geedaha in la sawiri karo oo ay isku mid tahay waxa aan nafta lahayn kooda kobcaya oo koraya ilaa waa geedaha waxa koraan iyo waxa aan koraynoo buuraha iyo dhagxaanta ah labadaba in la sawiri karo markaasuu yidhi culummada sidaasay dhammaan ku tageen mujaahidaa khilaafay mujaahid isagu wuxuu leeya wixii nafle horta culummadan kala midaho lama sawiri karo wixii aan naf lahaynna labaa loo kala qaadi wixii kobcaya oo geedaha kora oo baxaya xaaraan weeyo in la sawira inta kalea la sawiri karaa wleeda derbiyada sawir dhagxaanta sawir buuraha sawir dooxooyinka sawir laakiin geedku waa koraa wixii koraya lama ogolin sidaas weeye marka waa nuucaas wuxuu yidhi marka si aduu hadal dheer u waday culimmadeenna waxay yidhahdeen u yidhi iyo qeybkooda culummada muslimiinta ah taswiiru suurati alxayawaani xaraamun shadiidu taxriim wax noolaha in la sawiraa waa xaaraam xaaraamnimadeedu waa adag tahay wa huwa min alkabaa'ir dunuubta waaweynay ka mid a oo xataa salaad iyo soon aan lagugu dhaafayn inaad ka toobad keento maahani oo ka harteen maxaa yeelay waxaa loogu goodiyey cadaabkaas markaasu wuxuu yidhi fiiri inaan laga hadlayn wax hal meel taaga inaad geed soo qorto wax mukullo hoosle laga hadli maa kaliya wuxuu yidhi wa sawaabna kaana fii hawbin midab mana rinjin aad ku sawirtay waa isku mid ama gobol aad ku sawirtay lacagta sawirka ku dhegan waa la mid haddaad adugu kusoo sawirtay waa la miduu yidhi weel wixii ku sawiran derbiga waxyaalaha lagu sawiro hasha cayilla iyo wanka barida weynoo derbida lagu sawira waa la mid kulli waxaas waa soo gelayaan kulligood waa xaaraan laakiin geed in la sawiraa waa bannaantayo sidaas weeye marka waa masale muhiim ah qofku inuu ogaado wa qaalat caaisha waxay tihi radia allaahu canha qadima rasuululahi rasuulka allah soo galay sala allahu calayh wasalam min safarin safaru ka soo galay walxaal qad satartu aan asturay sahwatan bersad guriga qaybtiisaas dama bersadda meeshaas hadda weysadoo kalaa aa la idhaha sahwada walaal qad satartu aan sawiray sahwatan bersad bersadaasoo lii aniga ii sugnaatay biqiraamin daah ayaan ku sawiray daahoo fiihi dhexdiisa tamaaiilun masawirra ku yaalliin daah masawirra ku yaalliin aan guriga bersadiisa ku asturtay oo aan ku daahday fahatakahu waa kala jeexay nabi maxamed sala allahu alay wasalam maxaa yeelay man raa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi gacantiisa ku suriy waa gurigiisii ninka gurigiisii nin kastoo muslima waajibay ku tahay gurigiisa munkarka yaalla gacanta inuu ku suuriyo meeshuu mas-uulka ka yahay munkarka yaalla gacanta inuu ku suuriyo marka nabiga gurigiisi weeye gacantiisuu ku kala jeexjeexay maradaas marada marka hadday banaanaa laheed ma jeexin ila jeexjeexiddu waa maaldayicid waana xaaraan laakiin shaygan dawo kale male waa xaaraanadu waa kala jeexay wa talawana weju wejigiisina waa isbedelay nabig waa xanaaqay waa cadooday taasna waxa wey qofka muuminka munkar marku arko inuu ka xumaado marka marada fiiri marada masawirka ku yaalla ma wax hoos laha ama jurmile miya mase waa rinji lagu tirtiray waa wax midaba lagu la marmariyeyba kaas wey midka nabi maxamed ka xanaaqay googooyeyba nabiguna wa qaala nabigu wuxuu yidhi ashaddu nnaasi dadka kuwa ugu adag cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha alladiina waa kuwa yudaahuuna isku ekaysiiya khalqa allahi ilaahay abuuristiisa ilaahay baa qofkan abuuray adna waa sawirta waxaad leedahay alle siduu u abuuroo kalan adna ka dhigay waa kana sidiioo kale wax ahansadiy allaad isku shabahay waxa weeyaan rabbinimadiisii ayaad isku ekaysiiday marka ashaddu nnaasi cadaaban dadka kuwa ugu adag cadaabka cindallaahi alla agtiisa aladiina waa kuwa yudaahuuna isku ekaysiiya khalqallahi ilaahay abuursiisa muttafaqun calayh asahwatu wuxuu ku yidhi sahwada kalmajlisi waa fadhiga oo kale wasufatu waa bersadda oo kale filbeyti guriga dhexdiisa xaalay ahaatay waalqiraamu qiraamna asatru daaha laydha alraqiiqu jiricsan daaha jiricsana laydha qiraam xadiidkan markaa laba meeloodaan wax yar ka taabanayna ka sharxaynaa ashadudaas waa sharxaynaa yudaahuunana waa sharxaynaa xadiidkan wuxuu leeyahy dadka waxaa ugu cadaab adag kuwa wax sawira maalinta qiyaamaha qur-aankuna dad kaluu sheego ugu cadaab adag dadka kitaabka ilaahay gabalna rumeeya gabalna ka taga ilaahay wuxuu ku sheegay inuu ugu cadaab adag yihiin afatu'minuuna bibacdi lkitaabi watakfuruuna bibacd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ضدك كتابك إلهي قبل نرم أيها كل رقم قبل نديده إلهي وحيلي أبال وحيلي إليه أدونك الدل إليه كل نورادان آخرنا الليع إليه عذاب كمتك أبو أبك كذلك فرعون يقوم كيسي أيضا أشد العذاب إلهي أبو الله إلهي وحيلي أدخلوا آل فرعون أشد العذاب مركز صدح لان قلمد والب أشد العذاب سيئد اسكو وافتشين وحي علمات وفضوط ده وين اسكو وافتشين وحي اسكو وافتشين أش حديث كان الفادي سقبلا وحا كسو أروري من أشد الناس عذابا من أشد الناس ذلك كوا أبو أرق إنه كمده عذابا حق عذاب مركز فيري lafdigaasaa wuxuu daweyn marka macnihii oo waxa weeye dadka kitaabka ilaahay rumeeya gabal ka mida gabalna beeniya dadka kuwa ugu cadaabka adag ay ka mid yihiin fircoon iyo eelkiisiina kuwa ugu cadaabka adag ay ka mid yihiin dadka wax sawiraana kuwa ugu cadaabka adag ay ka mid yihiin marka marka la yidhi kuwa ugu cadaabka adagay ka mid yahay lama dhihin qof la cadaab eguma jiro lama anfin cid cadaabka ugu adag la wadaagsata inay jirto laakiin waxaa la anfiyey cid ka cadaab adag inay jirto u fiirso cid mushaarig la ah oo sidoodoo kale cadaabka ugu adag leh lama anfin waxaa lagu yidhi min ashaddi naas cadaaban waayo dadka ugu cadaabka adag ay ka mid yihiin dadka wax sawiraan marka aalu fircoonad kuwa ugu cadaabka adag ay ka mid yihiin kuwa kitaabka ilaahay gobolna rumeeya gobolna beenayaana kuwa ugu cadaabka adag ay ka mid yihiin marka cid ka sarayda ma jirtana laguma dhihin ee waxa waxa dhigta cid ka sarayda ma jirtaa lagu yiri laakiin laguma dhihin cid la cadaab egu ma jirto ma jirto laguma dhihin marka waa noocaas taas intaasana waa gudbi midda labaad ee xadiiskan ka sharxayna waxay tahay yudaahuuna cillada oo waxa weeyaan cadaabka ugu adag ay ku mudanayaan waa mudahaad isku ekaysiinta ilaahay laysku ekaysiiye abuurisiisa ma shardiga inuu qofku niyeysto mase ma aha qofka sidaan loo cadaabaa ma qofka niyeysto o is ihahdo ilaahay bal wuxuu abuuroo kale abuura mase qofkii ficilkii sameeyey cilladii waa sameeyey jawaabka saxiixa wuxuu yahay sida sheekh maxamed ibn saalix bin uthaymiinba markuu sharxaya qowl mufiidka uu yidhi ficilka qofku hadduu sameeyo niye shardi maaha mudaahaadkii waaba xasilayba waaba dhacayba maxaa waaba kan muuqaalkaanu soo qofkan uma eka waaba kan waaba dhacayba marka inuu niyeystaa shardi maaha maalan wuxuu yidhi qofaa gaalada ha isku ekaysiinina nala yidhi soo maa qofaa gaal isku ekaysiiyo dhamanada xiirtay sida gaalka uu isku ekaysiiyey ama surweel yaroo ku dhegan inta qaartu dhexda dhuuqsaday gaal talyaaniga isaga ma kala garanaysa markaasaa lii waxay tahay sida aad tahay markaasuu aniga gaal ma niyeysin inaan u egahay ee ficilkaan sameeyey khalaas waxaa la leeyahay wixii xaaraamtaa horta maxay ahaayeen ma niyo ha niyeysanina aheed mase ha isku ekaysinina wixii xaaraamtaa maxay aheed mushaabaha soo ma aha waqad xasalad hadda waaba taallaada xaaraantii marka waa ku jirtaa mudaahaadka wixii xaaraamta ha niyeysanina nalama dhihin inaad wax sawirtaan laakiin ilaahayoo laysku ekaysiyo abuurisiisa la soo maahan waqad xasala waaba la hayaaba marka dembigu niyo uma baahna haddaad og tahay inuu xaaraam yahay uma baahna niyo qofka adduunta labada dhafoo xurta marada jido sugaan dhuuqsan soo qaato dhexda dhuuqsaday gaal isku ekaysin waa haydhaha laleeyi ee inaad niyeysato uma baahno ka waran qofkii inta hanti islaameed xada yidha anuu ma niyeysan anuu tuugnimo ma niyeysan oo inta zinaysta yidha anuu ma niyeysan ma waan sixi waxaa la leeyahay dembigu wuxuu ku xirnaa tuugnimo waana la hayaa tuugnimadii dembigu wuxuu ku xirnaa zinada waana la hayaa marka fiiri haddaad aragto mujrim muustiq dhegaysanaya oo markaa tira ilaahay ka cabso walaalow iska daa sawta shaydaanka maya inama alacmaalu biniyaat aniga ma niyeysni yaa ku yidhi hees ha niyeysan horta markii hore dembiga horta maxaa la yidhi ha dhegaysaninay khalaas haddaad dhegaysatid dembigii waaba la hayaaba dembigii waaba xasilayba marka war macaasidu niyo uma baahno qofku inuu niyeysan karo waa isku mid mar hadduu dembigii sameey dembigi waa loo qori hadduu og yahay cilmigaa shardiga inuu og yahay waxaan in ilaahay diiday marka masaladaasna waa masalada kaleo muhiimka la rabo in la fahmo wa fii sunani sunanka waxaa ku sugan biisnaadin jayidin sanad jayid ah yakruju waxaa soo baxaya cunuqun qoor min annaari naartu ka soo bixin qoor ayaa naarta ka soo bixin fa yaquulu qoortaasa wuxuu leeyahay waa luqun fa yaquulu wuxuu leeyahay inii aniga wukiltu waxaa la ii wakiishay bikulli man qof dhammaantiis dacaa tuuga macallahi ilahla jirkiisa ilaahan ilaahaasu aakhara kale qof kale qof kasta oo ilaahay cid kale la tuuga cid kale la caabuda anaa ilaahay ii wakiishay waa naarta jahanamo qoorteeda markaasu inta qabtu dalaq siisan waxaa kaloo la ii wakiishuu leeya wa bikulli jabbaarin mid dadka qasba oo baadilka ku qasboo dadka qasba dhammaantiis caniidin ee madax adag oo xagga ka madax adkaada kaasna anaa ilaah ii xilsaaru leey qof kastoo jabbaar ah ee dadka qasba naxariis laawo ah waxa weeyaan anaa la ii wakiishay oo ilaahay iisoo xilsaaru leey markaasuu inta qabtuu laqi wa bikulli jabbaarin mid kastoo dadka qasba ee baadilka ku qasba caniidin ee madax adag wa bilmusawirina kuwa wax sawirana anaa la ii wakiishu leey qof kasta oo wax sawiri jiray anaa la ii wakiishay inaan laqo markaas inta uu laqi wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam alladiina dadka yasnacuuna sameeya haadihi suwara suuradahan yucadabuuna waa la cadaabin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yuqaalu lahum waxaa lagu leeyahay axyu nooleeya maa khalaqtum waxaad abuurteen ta cadaabka la gelsho aa la leeyahay suuraddan soodugu ma sawirin qofkaan soo ma sawirin alle haddaad la awood egtahay naf soo geli haddaadan la awooda karina maxaad dulmigan gacanta kuu gelshay soo geli naf adaa abuuray adaa suuray muttafaqun calayh wa qaala ibnu cabaasin cabdullahi bni cabbaas wuxu uhi radia allahu canhuma samictu rasuulallah rasuulka ilaahi ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalu leeyahay kullu musawirin qof kastoo wax sawiraa fi naari naarta dhexdeedu ahaana qof kasta oo wax sawiray naarta dhexdeedu ahaana kullu waa min alfaadi alcumuum alfaada ugu caamsan weeye hal qof laga tegi ma oo wax sawiran naartaa la wada gelina intii wax sawiri jirtay qofkii toobad keenay waa baabgooniyo dembi kasta waxa weeye in allaha yakfiru dunuuba jamiican dunuubtoo dhan alla waa dhaafaa limantaada qofkii toobad keena yujcalu waxaa loo yeeli lahu qofka bikulli suuratin suurad kasta oo sawaraha uu sawiray nafsu naf waxa weeye suurad kastuu sawiray hadduu maalintii kun goor wax sawiray kun nafoodaa loo yeeli suurad kastuu sawiray nafaa loo yeeli fa yucadibhu markaasa alla ku cadaabin fii jahanama naarta jahanama oo laleeyahay naftaas darteeda lagu cadaabi hadduu boqol naf maantii sawiray boqol goora boqol nafoodaa sababtood loo cadaabay kullu musawir kullu musawirin qof kastoo wax sawiraa fi naari naarta dhexdeedu ahaana naaru mudayu xaqu leeya yujcalu waxaa loo yeeli lahu qofka bikulli suuratin suurad kastoo sawaraha uu sawiray nafsu naf fa yucadibhu markaasa alla u cadaabi naftaas fii jahanama naarta jahanama loogu cadaabi muttafaqun caleyh intaasoo nafooda loo yeelin oo lagu cadaabi oo mid kasta la xanuunsanayo mid kasta la xanuunsanayo wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam yaquulu llahu alla wuxuu leeyahay caza allah qaaliba wajalla allah weyne waman axadkeeda adlamu ka gardaro badan man taasoo kale waxa la dhaha istifhaam inkaari ah nafyiga marka asaga la adeegsado iyo istifhaam marka loo adeegsado waxaa xeel dheer istifhaamta marka la adeegsado nafyiga marka istifhaam loo adeegsado waa ka xeel dheer yahay nafyi caadiya istifhaamta oo siiqatu istifhaam marka loo adeegsado marka waxa weeyaan alla wuxuu leeyahay waman waa qofkee adlamu ka gardaro badan miman qof dahaba tegey yakhluqu xaalo uu abuurayo khalqan abuuris abuuristaasoo ka khalqi abuuristayda la mid ah ilahi weyna marka hadalkaas sidaasoo kale istifhaamta waxaa ku jira taxaddi taxaddiga soomaali ahaan waa markii la soo dhaweeyo car sheekh weeye oo kale ama carabkeen bal carkeena qof ka gardaro badan qofka inta dhaqaaqa yidhi sida allah wax u abuuri ilaa qofka wax sawiray waa qof yidhi sida allah wax u abuuri marka ilahay weyne wuuu nabigiis nabiga allah wuxuu leeya allah yidhi carsheega inta meel kasta tagtaan qofka ka dulmi badnaa kara qof yidhi sida allah wax u abuuri ma jiro wey ma qof keeni karaa ma jiro wey macnaheeda waxa wey laa axadda adlaf qof ka dulmi badan oo dulmi uga sarreeya ma jiro lafdigaas markan waan dul istaagaynaa waman adlamu sababtoo ah qur-aanka waxaa ku jirta waman adlamu miman manaca masaajid allahi an yudkara fiiha smu yaa ka dulmi badan qof diiday masaajida ilahay in lagu xuso oo ilahay lagu caabudo carsheega qof ka dulmi badan ma keeni kartaan wy mar kale alla wuxuu ihi subxaana waman adlamu miman iftaraa cala allahi kadib yaa ka dulmi badan oo ka gardaro badan qof ilaahay been ka sheegay ma jiro mana keeni kartaan mar kale alla wuxuu ihi subxaana waman adlamu miman katama shahaadatan cinda qof markhaati uu og yahay isagoon cudurdaar lahayn qariyey yaa keeni kara qof ka dulmi badan see laysku waafajin marka saddexan qur-aanka ka keena tana waa sunnadii waa iswaafaqsanya waxa weeye mid kastaaba dulmiga meesha ugu sarrayduu joogaa ha lagu leeyahy oo qof ka sarreeya ma jiro xagga dulmiga laakiin laguma dhihin qof la sina ma jiro fiiri lafdiga waxaa lagu yihi waman adlamu yaa ka dulmi badan macnaha laa axad adlam ma jiro qof ka dulmi badan maxaa la anfiyey qof dulmiga ka sarreeya laakiin lama anfin inuu jiro mid la dulmi ah mid la dulmi ah marka waxa weya qofka markhaatiga qariya isagoo og cudurdaar ma aan lahayn qofka masaajidda alle in lagu xuso diida qofka waxa weeyaan ilaahay ku been abuurta qofka wax sawira dulmiga meesha ugu sarrayda isla joogan qof ka dulmi badan ma jiro laakiin waa dad la dulmi eg waa dhici kara waa sidaas wey ila wuxuu yidhi falyakluquu ha abuureen xabatan bal mir ha abuureen hal mir oo masaga ama galley ow liyakluquu ha abuureen shaciratan hal xaboo heed ah heed hal xaboo heeda ha abuureen ow liyakluquu ha abuureen daratan dhuurcase ha abuureen muttafaqun caleyh macnaha ma abuuri karaan wey tanoo kale waxa weyn amru tacjiiz wey ha abuureen hadday wax tarayaan haddii kale addoonnimadeedu waxay u qiran waayeen markii hore oy goorogoor aheed wasaxa waxaa ansaxay annahu nabiga sala allahu calay wasalam lacana inuu lacnaday almusawiriina dadka wax sawira waa nacalaqabayaal nabi maxamedaa lacnaday dadka wax sawira dadka wax sawira waa lacnaqabayaal suuradda markaa wax yar haddaan aan ugu laabanno suuradaha waxa la sawiro xaaladda ugu horeyda qofku inuu sawiro wax hoos lehoo de geed inta qoro hal nirigu nuugeyda soo sawiro ama sanab la caabudo soo sawiro sidii taallayaalka iyo sayidka iyo waxa weeyaan dhagax tuur iyo kuwaasoo kaleeto wax saasoo kale hoos leh inuu sawiro waa mid ayadaa khilaaf male waa xaaraam xagga dhib waa mid tan labaad qofku inuu sawiro waxa weeyaan wax aan muuqaal lahayn oo oo waxa weeyaan rinji uu derbi marmariyey amase wax uu xariiqtimo calaamado uun meel ku tirtiray ku tirtiray muuqaal ka soo saaray muuqaalu ka soo saaray rinji inta wax marmariyey meel ayadana xaqiiqadeeda haddee xadiis sariixaan kusoo marna xadiiskii daahaan kusoo marna waa xaaraan khilaafna male kaas oo khilaaf male ayaana dhihina waxa weeyaan xadiis sariixu leeyahy xadiis sariixa uu leeyahy xadiis hadduu sariixa leeyahy khilaafkiisu ictibaar male walaysa kullu khilaafin jaa muctabar ilaa khilaafun lahu xadun min annadar khilaaf kastoo la sheegaa miisaan male wax macnaana male ictibaar male lama ictibaariyo khilaaf aan xagga nadarka aan wax macno ku lahayn waxaa soo haray camira wixii lagu sawiro camira wixii lagu sawiro oo kaamirayaalka ama mobile ku sawir ama mid kale ku sawira midkaas kaas marka ugu horeyda kulli cuqaladu waxay isku waafaqsan yihin waa sawir horta kulli cuqalada wix caqliba leh waxay isku waafaqsan yihin wuxuu inuu sawir u yahay horta ma banaan yahay mase ma banaana culammada mutaakhiriinta waktigii nabiga ma jirin waktigii saxaabadana ma jirin taabiciyaalkiina ma jirin waa hadeera waxaan la helay waa dhaweyn markii la helay culummada mutaakhiriinta oo isku khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen maya waa sawir maaha ninkaan waxba ma sawirin ma sawirin ha qalabkaasu saara a dhaqaajina marka hooskiisiu qabana kuwa yidhaahda iyo waxba ma sawirina isago qaar waa inuusan wax sawirina waxaa noogu daliilha yidhahdeen foto koobiga marka oo kitaabka la koobiyey waxay yidhahdeen kitaabaad soo qaadin waa la gelin kitaabkii oo kalea ka soo bixin oo laga sawirin waaba kan hadda idinka wada haystaba fartaan aad haysataan oo midka meeshaanaha qoray mise wadaadkii horaa qoray wadaadkii horaa qoray khalaas waa kaas waxay yidhahdeen sawir inaysan ahayn hadda waxaaba dhacday midkan rogaaya xataa hikaadaba inuusan uqoon marka waa kaasaa yidhahdeen marka sawirkaan ma sawirin ilaahaya abuuray ay yidhahdeen culamo badanna waxay yidhahdeen ko magaca xaa la leeyahy horta magaca wax ku sheeg markaad aadayda xaad leedahay waa isi soo sawira markaad sidoo lagu weydiiyana xaad leedahay waxaana waa maxay ama sawir ilaahay rasuulkiisii muxuu xarimay alla iyo rasuul hay xarimeenna alcibratu bicumuumi lafdi lafdigu suurad ma aha suurada alla iyo rasuul xarime khalaas sida saxiixaana waa sidaas sida saxiixa ahna waa saxiixaas waa midaas wey sheekh nasir din albani aad masladaas wuxuu uga hadlaa kitaabka la yidhaha aadaab zifaaf aadaab zifaaf hay-at lkibaar alculamaa fataawo badan ay leeyihin oo hay-at lkibaar ay ka soo wada saareen fadwada koobaad kun iyo sagaal boqol konton iyo saddex fadway uga soo saareen raqamkeedu yahay fadwo kaleeto kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo sideedna fadway uga soo saareen laba kun iyo soddon iyo lix fadwada raqamkeedu yahay middaasaan akrayna waa badan yihiin fadwadaas markay la weydiiyey hayatulkibaar waxay yidhaahdeen alxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi wa aalihi wa saxbihi wa bacdu alaslu fi taswiiri kuli maa fiihi ruux min alinsaan wa saa'ir alxayawaanaat annahu xaraam waxay yidhahdeen asalka in la sawiro wax nafu ku jirto oo qof ah ama xayawaan kalaa asalku waa xaaraan sawaaء kaanat الsuwaru mujasama am rusuuma calىa waraqin aw qumaashin ow jidaarin wanaxwiha waa isku mid inay tahay wax jirmile hoos leh inay tahay rinji meel la marmariyey inay wax kale tahay kulli waa isku mid am kaanat suwaran shamsiya ama ha ahaato midka waxa weya kaamiraha lagu sawiray isku mid weeye lima habata fi اaxaadiiثi صaxiixa min الnahyi can dalika watawacidi faacilihi bilcadaabi alaliimi waxaana u daliila axaadiisa saxiixa ee sugan in nabigu sawir diiday cadaabna ugu goodiyey sawirkaas adugu markaasay sawirka inuu kala daran yahay qofka sanabka kuwa la caabudo sawira dee la mid maaha dadka waa kasii daran yahay kaas dadka sawira culimmada waaweyn oo la barakaysana ama madaxda oo haddeer waxaa laga helaa culimmadii soomaaliya horeo waaweyneed sawirkoodahoo weyn oo derbigan la ego guryuhu suran yahay kuwaas haddee oo la barakaysanaa dadka sawira waa kasii daran yihin kuwa kale madaxda madaxweyneyaasha ee kuwa sawirala waa la weyneyna madaxweynaha sawirkiisa cayaar cayaar maaha waa isku mid waxaas waa kasii daran yihin kulligoodna ilaahay abuuristiisii iyo awooddiisii kuwa isku shabahay wey adu hadal dheer oo sidaas ay leeyihin sheekh maxamed ibnu saalex alcuthaymiin markuu sharxayo kitaabka ah qowlulmufiidka mas'aladan siduu u wado u wado waxbuu ka soo reeba oo waa maxay wixii loo baahan yahay oo qarab mubaax ah loogu baahdo ardagii iskoolkii waa loo diiday sawir inuu keeno maahane jaamacaddii waa loo diiday sawir inuu keeno maahane waa loo diiday bahalkii ahaa ee macadkii inuu dhigto sawir inuu keeno maahane xajkii waa loo diiday sawir inuu keeno maahane haddii qaradkaa sidaas loogu baahdo oo baahiyu keentay waa banaantuu leey waa banaantuu leey waa banaanta adugu inaad aaddaa waa banaanta kan sawiraya hataa isagu waa u banaantuu leey laakiin midka sawiraya waxa weeyaan wax kale war caawa aroose oo waxaan ka rabaa xusuusi meelaan dhiganaha ii sawir xaaraankaas wayuu leey kaas war xagga dhig waxa albunada lagu ridayo albunada ka buuxo guryaha yaalla malaa'igu soo gelime guryaha yaalli waana xaaraan taasaan warka xaaraamniyadooda cadda laakiin midka loo baahan yahay midka loo baahan yahay xajkii qofkii aan loo ogolayn hadduusan keenin basaboor aan loo ogolayn hadduusan keenin shahaado aan loo ogolayn hadduusan keenin waxbarasho aan loo ogolayn hadduusan keenin kuwa shuruuddan shaydaan keenay aad dembiga dusha ha saarteen adugo iska geli ayagana ilaahay muslimiinta ka xoreen waxa weeyaan balaayay kusoo rogeen muslimkiina ku khasbeen marka adugu masaladaas aada ugu dheerdheeraada axkaam aada u muhiim ah alkabiiratu alkhaamisatu walarbacuun kabiirada afartan iyo shanayda annamaam waa midka dadka isku dirdira laba wajiilaha dadka isku dira weeye qaala allahu ilaahi wuxuu yidhi tacaala allah sarreeye walaa tuichaa deecin nabiga suubanow qof kastoo muumina nabigu ku dayan kulla xallaafin dhaar badane dhammaantiis mahiinin liita qofka dhaarta badan wallahi waa saas wallahi san saas ahayn wallahi aan yeelin waxay tusaydaa inuusan isku kalsoonayn qofka dhaarta badan khayr male qofka dhaarta badan haddaad aragto waa xaqiir inuu beenaale yahay daliiluta maadaama uu is og yahay inuu beenaale yahay wuxuu isleeyahy dadkuna waa ku yaqaanin kaa rumaysan maayaan ee dhaar bal ku dar marka qofka dhaarta badan ogaada iska ilaaliya qofka waa inuu ilaahay la wenya oo arrin muhiimu inay keento maahan uusan cayaar cayaar iskaga dhaardhaaran mar walba marka kaasoo kale ha addeecin hamaazin durid badane midka dadka dura dadka waa dura qof ka badbaadaya male waa ceebayn kaasna ha addeecin waa wax laga fogaado waa qof kabiire ku jira qofka dadka dura qof ka badbaada male asaga unbaa ummadda ka soo haraya inta kale wuu wada duri hamaazin durid badane ama ceebayn badane mashaain oo la socosho badan binamiimin isku dirdirid ha adeecin midka la wareegayo la socda dadka inuu isku dirdiro marka maxalushaahidku waa halkaas midka dadka isku dirdiraya wa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi ayuxibu ma jecel yahay axadukum qof inin ka mid ah an ya'kula inuu cuno laxma akhiihi walaalkiisa hilibkiisa meytan xaal yahay mid dhintay qof jecel ma idinku jiraa walaalkiisa meyda inuu cuno fakarihtumuu wattaquu llaha in allaha tawaabu raxiim waad nicdeen oo ma cuni kartaan hilib walaalkiinu meyd ah sidaas waxaa la mid ah walaalka inaad caydo oo qof muslima xamato oo aad wax ka sheegto ee ilaahay uga baq oo waxaa aayadda ka horreeyay walaa yaqta bacdukum bacda waar gebelkiin gobolka kale yuu xamani war qof idinka mida an yuxibu axadukum qof idinka mida ma jecel yahay an ya'kula inuu cuno laxma akhiihi walaalkiisa hilibkiisa meytan oo weliba meyd ah miyuu jecel yahay waad nacdeen soo maahan saasoo kale weeye markaad xamayda ee dadka muslimiinta aha xamanina wa qaala nebi nebigu wuxuu yihi sala allahu calay wasalam laa yadkhulu ljannata jannada ma galo namaamun midka dadka isku dirdira qofka dadka isku dira ee labada qof isku diraya ee qoyska isku diraya ee qabaa'ilka isku dira ee kooxaha u kala warqaada jannada ilaahay ma galo jannada ilaahay ma galo laba wajiilaa la yidhaahdaa hadduu xalaashado waa gaal naartuu ku waari hadduusan xalaashanna waxa weeyaan waa saaxibulkabiira jazihiisu waa inuusan gelin maca saabiqiin oo naarta lagu soo gubo nacuudu billahi min annaar muttafaqun calayh ومر النبي النبي وحو سو مر صلى الله عليه وسلم بقبرين لبا قبر فقال النبي وحو انهما لبادان قبر لا يعذبان ولا عذابا وما يعذبان من اللي عذابا في كبير ذنب وين معناها في كبير تركه كتجدي سكوما عسلين ذنب لا اسك الى عليك رو اي اللي عذاب اما سي كبير معهم في زعمهما سيده ايغو شيغانيين اما ذنبك بلا انه كبير يرمى واوينا أما أحدنا مدكود فكان وقوها يمشي مد لصعد بنا من اسكو دردرد ضد كل دح وريقي جير اسكو دردرد وأما الآخر مدك كره فكان وقوها لا يستطير مدان اسكا إلالين أو أن اسكا دورين من بوره كادديس ساسا كان كلانا اللو عداد marka qofka dadka u kala warqaada waxa weeyeen waa saaxib kabiir naartuna leey al-imam nawawi rahimahullah sida uu ka soo naqliyay xaafid ibn xajar fath al-baariga mujalladka tobnaad safxada 580 waxaa jirta xaalad oo qofkan inaad warkiisa soo sheegta ay waajib tahay inay sunnad labadaba ka miisaaliyay oo aan namaamnimo noqoyn labadaas xaalo waxay tahay uu yidhi marka warkaan soo raridiisa aan maslaxa sharciya ku jirin miisaal waxaad aragtay qof raba qof muslim ah inuu dhibaato gaarsiiyo gardarana ku gaarsiiyo qof muslim ah qof dhibaato gaarsiin raba gardarana ku gaarsiinaya ama waa dili raba ama waa dhici raba ama waa kufso raba dhibaatuu gaarsiin karaa waajibay kugu tahay waana xaqii muslimiintu isku lahayn inaad u sheegto tira war iska ilaali si uga carari karayo si iskaga ilaali kara taas waa mid tan labaadna wuxuu ku miaaliyey qof oo waali ah oo gobol haysta ama tuulo jooga ayaad aragtayoo qalad iyo dulmi wada imaamka inaad u guud ee soo magacaabay inaad gaarsiidoo tiraa ninkan mas-uulka qaladkaas iyo qaladkaasuu sameeyey oo meesha ku hayaa haddaadan si kale u sixi karin isaga marka hore in loo nasteexeeyaa la rabaa duusan sidaas ku saxmayn imaamka inaad u sheegto si uu u bedelo oo uu uga suuriyo dulmigan dadka ayadana waa kuu bannaanta bal waaba sunnaba labadaas xaaluu misaali متفق عليه وقال النبي النبي وحده صلى الله عليه وسلم تجد واحد اوغانيدا من شرار الناس ضدك كوا وشر بدن ذل وجهين لبا وجيله ضدك كوا وشر بدن ما تقانا ولا وجيله يالك هو يوه لبا وجيله هو لبا وجيله الذي وامدك ياتي ويمانا هؤلاء كوان بوجه وإمانا وهؤلاء كوان بوجه وإمانا وفي لفظ waxa ku sugnaa tajidu waxaad ogaanayda shiraara naas dadka kuwa ugu shar badan dal wajayn laba wajilah inuu yahay wa huwa hadithkuna muttafaqun alayhi way wa an nabi nabi waxa laga marka intaan ka gudbin dal wajayn waa maxay حافظ بن حجر فتح الباري مجلد كطبنات صفحه 582 wuxuu yiri qal al-qurtubi inma kana dul wajayn sharra nas qofka laba wajiilaha wuxuu u noqday kuwa dadka ugu shar badan lianna xaalahu xaalu lmunaafiq munaafiq xaaladiisu weeye laba wajiilaha xaaladiisu id huwa mutamalliqun bilbaaili wa bilkadib sababtoo ah wuxuu isku jeclaysiinaa dadka been iyo fasaad been iyo baatil kooxdan waa u tegaa wuxuu u muujinaa inuu ka mid yahay taageersan yahay la dhacsan yahay kooxdii kale u caaya ayagana waa ammaana markuu ka tago kooxda kale u tagana waxa weeye kooxdaas uu la joogu ammaanay kuwiina waa lacnadi wuxuu u muujin inuu ayaga taageersan yahi tiro badana maanta laba wajirayaalkaas xasbuna allah naman ilahayna badbaash wallaahi waxaa naloo sheegay haddee fiiri kooxaha dagaalamaya mid laba kooxood mushaa ka qaata ka war fiiri ninkaas meeshuu ka gaaray ninkaas laba waji laba meeshuu ka gaaray fiiriy acuudu bilaah hadday kaas munaafiqayn halkaa munaafiq jooga bal fiiri meeshuu ka gaaray kooxdaas mushaaru ka qaata kuna ka qaata marka ka way dhacdo inuu labada kooxood u dagaalamo way dhacdo way dhici karta inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un hasbuna allah wa ni'mal wakiil iska daa kuwa hadda afka iska daa lama tiriyo oo kuwa nama ku yimaado le maasha halkaad ma siinayda iyo waran kuwa kale ma ku tagay halkaad ma siinayda a'udhu billah nifaq hadan maqashan wax kaasa abdullah ibn ubay iyo haraadinina hal abdullah ibn ubay tagi wixii siina la tagi ee munaafiqada midkaas hadda ku dhex taagan a'uudu billah marka waa nuucaas waxaan nabi nabiga laga wariyay sallallahu alayhi wasallam qaal inuu yiri la yuballighni yusoo gaarsiin ahadun qaf can asxaabi asxaabtayda shay-an wax iga soo gaarsiin asxaabtayda yuusan waxba iga soo gaarsiin fa innii aniga uxibu waxaan jecelahay an akhruja inaan u soo baxo ilayhim saxaabadayda walxaal ana aniga saliimu sadri xabadkaygu u nabad qabo anoon cuqdad u qabin marka qofkii wax ku arkaa yuusan ii soo sheegin rawaahu abdaawuuda wariyey waqayruhu waana daciif xadiiskan waxaa ku jira sanadka nin la yidhaha waliid alwaliid ibnu hishaam alwaliid ibnu abi hishaam alwaliid ibnu abi hishaam oo mastuur ah iyo zayd ibnu zaa'ida oo xaafidu dahabi miisaanka uu ku yidhi mujalladka labaad safxada boqol iyo saddex laa yucrafu ibnu xajarna taqriibka wuxuu ku yidhi maqbuul marka labadaas ninaa ku jiraan marka kan uma sugna warka qofka mas-uulkaa waxa weeyaan qofkii mas-uuliyiintiisa ka mid ah qof caadiyana usoo sheegta maaha hebela ku xanaayay iyo looma sheego dadka mas-uuliyiinta laakiin qofkii meel mas-uuliyad loogu dhiibay oo mas-uuliyaddii ku cayaaraya oo dadkii ku dulminaya waajib weeyaan ama waa sunno in la gaadhsiiya hadba inta ay licib tahay si loo bedelo ama loo saxo wa can kacab waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kacab ibtaquu iska ilaaliya can namiimata isku dirdiridda fa ina saaxibaha qofka dadka isku dirdiraa laa yastarixu kama raaxaysto min cadaab alqabri cadaabulqabri qofka dadka isku dira u kala warqaadaa cadaabulqabri kama raaxaysto hadda xadiiskii saxiixa bukhari muslim baan kusoo ogaan in qabriga lagu cadaabi wa rawaa mansuur wuxuu ka wariyey can mujaahid xamaalat lxadab wuxuu fasiraya xamaalat lxadab waa taqaanaa waa abujahal islaamtiisii soo ma ah marka waxay ta abulahab abulahab abujahl maahani tabad yadaa abulahab tabad yadaa abilahab waxa wy abilahab islaamtiisii a xamaalat alxadab aheed wa mraatuhu xamaalat alxadab taas oo ilaahay naarta u ballan qaaday maxay ka shaqayn jirta islaamtaas oo abilahab ee naarta alla u ballan qaaday maxay ka shaqayn jirta mujaahid wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi kaana tamshi binamiima dadka isku dirdiri jir dadka isku dirdiri jir marka gabar kasta ama nin kastoo dadka isku dirdiraa waa inuu ogaado inay xamaalatulxadab uu yahay waa inuu ogaado mujaahidna waxay dhihi jireen salafku idaa jaaaka tafsiiru can mujaahid fa xasbuka mar dambe ha raadin aayaddaas macnaheeda haddaad mujaahidba ka heshay isagaa kugu filan alkabiiratu saadisatu walarbacuun kabiirada afartan iyo toddobayda anniyaaxatu waa barordiiqda iyo walatmu dharbaaxyada kabiirada labaatan iyo lixay afartan iyo lixayda waa meydka in loo baroorto afka laga gooyo loo qaylqayliyo ammaantiisa la tirtiriyo iyo in laysdharbaaxo dhamannada layska dilo markay musiiba kugu dhacdo oo laydha hoogayo ba'ay latmiga waa dharbaaxyada markaa qofkii markii musiiba dhacdo sidaan yeelo wey kabiiradu anniyaaxatu baroordiiqda meydka loo baroordiiqo ha ha la yidhaahdo shan daqiiqo waa in loo aamusaa calanka waa in loo dejiyaa shaydaansana fiiri qof dhintayna ah loo aamusa waa cibaado nuuc ah ha loo khushuuca waxaa la leeyahay dhowr daqiiqa loo khushuucaa la leeyahy waa arrin khatar ah taas waaba kasii daranta waxaan marka inaani qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam inaani laba sifo laba sifo labadaasoo humaa labadoodu binaasi dadka ku sugan kufrun waa kufri laba sifo weeye oo dadka ku sugan waa kufri waa kufri labadaas sifo labadoodu waxa weya adacnu durid fi nasabi nasabka la duro iyo waniyaaxatu baroordiiq cala lmeyti meydka loo baroordiiqo rawaahu muslim xadiiska wariyey labadaa sifo waa kufri in nasabka la duro xaa loola jeedaa laba macnaa loola jeeda in qofka nasabkiisa laga anfiyo maalan qofkan wuxuu le anuu reer hebelah markaasaa le m waa sheegtaane kuwaas maaha ala leey waa sheegtaane ma aha waa xaaraan qacan maxaad u leedahay maxaad u leedahay waa xaaraan waana kibir ogow kibiraa ku jira tan labaad waa in la yaso nasabka waa loo ogolaya reer hebel waa yaha lale waa qoladii saasaydo la yasi jiray ayagaanba wax qiimale ahaynba ha nasabkii waa loo ogolaya lakin waa lagu liidaabi waxa laleeya waa kuwii sidaas ahaa wey waa dadkii dhimanaa oon la guursan jirin aa laleeya taasna waa nuucaas waa nuuc kufriya wey labadaa sifo waa laba sifo kufriya marka waa kufri laakiin hal qofoo culammada ka mida kuma fasirin kufrigii weynaa waa kufrun duuna kufri mideeda kale hal maado weligaaba ogowba qaacida ku dheg daacaadka dhan salaada soonka sekada sadaqada biri waalideynka qaraabo xiriirinta jihaadka dikriga kulligood cibaadaadku dhammaan waa min shucab اliimaan macaasidanan dhammaanteed waa min shucab اlkufr taas ogow marka qofka haddii laga helo sifa min sifaat اlkufri ah macnaheeda maahan isaga kaafira sida haddii gaalka laga helo sifa min sifaat اliimaan uusan muumin ugu noqoyn hadda miaal sifaadka iimaanka waxaa ka mid a xishoodka waxaa ka mid a shucabka iimaanka deeqsinimada ama geesinimada gaal geesiyaa la arkay deeqsina waa muumin maad leedahay maaha labadan sifo waa laba sifo iimaan laakiin asaga muumin ku noqon ma qofka muuminka haddii laga hela marka sifaat lkufri kufriga akbarka ha uusan ahayn oo dembi mukhrij can ilmilla uusan ahayn diinta ka saaraya waa dembi weyn oo kabiira laakiin islaamka kama bixin labadaanaana ka mid a wa fi lxadiidi saxiix waxaa ku sugnaa waxaadna ka fiirinaan macnahaas aan sheegay qowl mufiidka kitaabu tawxiid uu ku sharxay sheekh maxamed bin salix ucaymiin lix boqol sagaashan iyo laba safxada wa fi lxadiidi saxiix waxaa ku sugnaa limuslimin xadiid saxiix oo muslim u sugnaaday an naaixatu naagta baroor diiqda ee meydka u baroorata idaa lam tatub haddaysan toobad keenin ulbisat waxaa loo geliyaa maalinta qiyaamaha dircan hal dirac diracaasoo min jarabin cadho ah cadhaa dirac laga soo toli see looga tolin hadhihin allaa ka toli ya allih adigaba ku abuuraa ka toli hal dirac oo cadhaa ha loo toli oo loo gelin iyo wa sirbaalan hal qamiis oo min qatiraani daamur ah daamur la kerkeriyey ama laami laami la kerkeriyey aa qamiis looga toli hadhihin biyo shub maayo maa qamiiska toli ya in allaha calaa kulli shayin qadiir marka laami la kerkeriyana qamiisa looga toli yowma alqiyaamati maalinta qiyaama gab naag kasta oo mayd u baroor diiqdo oon toobad keenin naag iyo nin waa isku mida maxaa naagaha loo leeyay naagu ayagaa u badan waxay maydka u baroorto bal carabtu waxay lahaa jirtay naaga markii maydku dhinto intuusan dhiman uu leeyahay yaa aniga ii baroor diiqa markaan dhinto markaasaad heblaayo markaasuu leeyahy maqashi waxaad dhihi lahay isagiioo fadhiya markaasay leedahay saas iyo saas iyo saasaan leedahay waa la sheega xataa soomaalida gobolkeeda gobollada gobola laga sheega oo waxa weeyaan la baroordiiqaayo inta shan iyo lix laysku soo raaco aa laleeyahay aanu heblaay aan u barooranno markaasaa sida loo soo qoslaaya markii lagu soo dhowyaha lagu dhifanaa lale booyin iyo wiiq iyo waaq iyo balaayi marka bes hadda inta laimaa badalka la cunaa la iska tegi marka waa haddee waa dhaqanku kufriya wey waa sifa kufriya marka waa isku mid waqaala nabi nabigu wuxuu yihi sala allahu alay marka haddaad maqasho baroordiiqda waxaa ka mid ah in la qayliyo la booyo booyin dhawaaq leh ilintaan dhib male alcaynu nabigaa yidhi alcaynu tadmac ishu waa ilimay waalqalbu yaxzan qalbiguna waa murgin walaa naquulu ilaa bimaa yurdi rabbana laakiin afka ka dhihi mayno waxaan allah raalli ka ahayn xadiid kale nabigu wuxuu leeyahay ilaahay wax uma cadaabo isha ilinteeda iyo qalbiga murugadiisa alla carabkan way wuxuu wax u cadaaba qofku waa hoogayey inuu yidhah oo uu booyo amase maydka ammaantiisa u tiriyo kaasoo kaasoo kale miyaa la arkay jabalkiiyuu ahaa kabacdiisee loo noolaa taas weeye waxaa xaaraamta laakiin ilinta ma wa qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laysa minaa naga mid ma ahan man daraba qofkii garaaca alkhuduuda dhafoorada wa shaqa qofka jeex oo naagta dhabarradhada iska garaacda ama ninka wa shaqa qofka jeexjeexa aljuyuuba jeebyaalka jeebka waa lahaa qamiiska meesha madaxu ka soo baxay ama diraca ama saakada madaxu meeshu ka soo baxa lahaa jeeb qofkii jeexjeexo dharka jeexjeexa markay musiiba ku dhacdo wadacaa qofkii u yeera bidacwa aljaahiliya jaahiliya waa lahaa gaalada islaamka ka horreday gaaladii hore yeerashadoodii o kale siday ugu yeera jireen hoogayo baay ay dhihi jireen marka sidoodii o kale markay musiiba ku dhacdo siday u hadli jireen dadka u hadla ummadda nabiga ka mid ma aha wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam in almayita maydka yucadabu waa la cadaaba fii qabri qabrigiisaa lagu cadaabi bimaa shaygiyaa loo cadaabi niixa calayhi loogu baroor diiqay maydka haddii loo baroor diiqo qabrigaa lagu cadaabi oo dadkaan baroor diiqay dembigooda asagu ma lehee walaa taziru waasiratu wisra ukhraa maxaa loogu cadaabi wuxuu yidhi imaamu nawowi raximahullah culimmada jumhuurtu waxay yidhaahdeen waa qofkii asagu ka dardaarmay ee ogaa sidaas weeye wbaria nabiyu nabigu beriyu ka noqday sal اlahu calayh wasalam min asaariqati islaamta qaylida markii musiiba ku dhacdo waalxaaliqati midda tinteeda xiirta markii musiiba ku dhacdo washaaqati midda dharkeeda jeexjeexda markii musiiba ku dhacdo ittafaqa way isku waafaqeen bukhaari iyo muslim calaa hadihi axaadiii alaa saddexdaas xadiid way isku waafaqeen marka halkaas ayaan ku joojinayna wallahu subxaanaه wa tacaala aclam wa salى اllahu وslama وbaaraka calى nabiyina mxamed